aan ku bilaabay ee magaalada muqdisho waxaa ku qulqulaya badi wufuudda ka kala socota afar iyo toban waddan oo ku bahoobay kooxda xidhiidhka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo ay ku jiraan toddoba iyo konton dowladood marka lasoo gaabiyo ururkaasi oo magaciisa loo soo gaabiyo o i c oo kulankaasi oo berita ka furmi doona magaalada muqdisho shirkan ayay soomaaliya marti gelinaysaa iyadoo la raacayo qaraaradii kasoo baxay shirkii ka horeeyey ee kala dambeeyey ee ahaa afartan iyo afraad iyo kii shan iyo afartanaad oo lagu kala qabtay magaalooyinka abidjan iyo ee dalka ivory coast iyo magaalada dhaka ee dalka bangaladesh haddaba shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay waxa uu nuur xasan nuur ka waraystay doctor maxamed nuur gacal wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya oo horena uula soo shaqeeyey ururkan berri waxaa ka furmaya shirkii kooxda xiriirka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka dawladaha ku bahoobay marka maantana waxaa soo gaaray wufuuddii qaybtii ugu horeysay dabcan qaybna berri ay imaan doontaa marka marka afar afar iyo toban dawladood ayaa u matalaysa o i c waaya marka maxay tahay muhiimadda shirkani muhiimadda shirkanin uu soomaaliya uu leeyahay waa laba muhiimadood kooxdan waxaa la abuuray laba kun iyo toddobadii si ay ula socdaan arrimaha soomaaliya waxay ku shiri jireen new york qaramada midoobay shirkeeda marka ay tagaan laakiin sanadkan dadaal dheer oo dawladda soomaaliya u gashay kadib waxaa lagu guulaystay inay yimaadaan muqdisho oo shirkoodii ka dhaco halkaas marka guusha ugu weyn waxaa weeyaan ururka o i c oo matala konton iyo toddoba dawladood inuu shir ku qabto soomaaliya waxay ka baxaysaa go'doomintii hore ee ay ku jirtay dawladda soomaaliya sidoo kalena waxay diyaar u yihiin wixii hadda ka dambeeya dawladahaasi inay xiriirkooda joogteeyaan soomaaliya iyo ayaga waxaana ku xigi doona oy furo u noqon doontaa hadday noqon lahayd maalgashi iyo hadday noqon lahayd xiriir diblomaasiba in soomaaliya ay u furto albaabada dawladahaas xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka waa garta marka ajendayaasha shirka looga hadli doono haddii aad wax nooga sheegto
ajendayaasha dabcan waxaa haysa wasaaradda arrimaha dibadda laakiin waxaa ugu weyn howlaha soomaaliya ay ku jirto gacan in laga siiyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo arrimaha doorashooyinka la filaayo laba kun iyo labaatanka soo socdo iyo dib u dhiska soomaaliya iyo guud ahaan arrimahan la rabo soomaaliya hadda inay laga cafiyo daymanka iyo oo dalalka daymanka kule ay ugu horeeyaan dalalkan ku jira ururka iskaashiga islaamka waa gartay doctor maxamed nuur gacal dalalka islaamka qaarkood iyaga ayaa maaragta ad moodaa inay isku jeedaan qaar iyaga ayaa isdilaya sida yeman oo kale oo dhibaato weyn ay hadda ka taagan tahay iyo suuriya iyo dalal kale marka innaga oo og intaasi ay jirto waxaa la isweydiin kara ayaa ah dalalka islaamka gaar ahaan ururka iskaashiga islaamka muxuu gacan ah uu hadda sii karaa soomaaliya
dalalka islaamka dagaal kama wada jiro waana dalalka ugu muhiimsan hadda ee soomaaliya ay gacan ka heli karto sidaad la socoto ururka iskaashiga islaamka waxaa hadda madax ka ah dalka turkiga oo soomaaliya aada og tahay inuu gacan weyn ka geystay dib u soo celinteeda iyo dawladnimadeeda iyo bini aadamnimadaba sidoo kale xokayaha guud waxa weeyaan sacuudi carabiya oo xarunteeda ay tahay jidda gacanta ay ku leedahay sacuudi carabiya arrimaha soomaaliya waad la socotaa wasiirada arrimaha dibadda oo hadda shirkan kasoo qeybgelaya waxaa madax ka ah bangaladesh sidoo kale waxaa imaan doona oo xubin ka ah malaysia waddamadaas oo dhan soomaaliya gacan ayay ka geysan karaan sidoo kale kooxdan hadda afar iyo tobanka dawladood ee xiriirka soomaaliya loo yaqaano waxaa hormuud ka ah oo hogaamisa dawladda qatar oo soomaaliya hadda ka bilowday mashaariicii horumarneed iyo gacanna ka geysatay arrimaha amniga haddana weli qeyb ka ah xasilinta soomaaliya iyo maalgashigeedaba waayahay doctor maxamed nuur gacal ugu dambeyntii ururka iskaashiga islaamka muhiimadiisa iyo miisaanka uu leeyahay haddii aad wax nooga sheegto nuurow ururka iskaashiga islaamka waxaa la asaasay kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii qayb ayay ka ahayd soomaaliya asaaskiisa shirki ugu horreeyey oo fikraddaas lagu asaasay ama lagu xoriyey waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweyne aadan cadde iyo boqorkii sacuudiga boqor faysal allahu naxariista labadaba ayaa shirki ugu horreeye qabtay iyo fikraddii ugu horreysay waxayna ahayd ujeeddada ugu weyn in lagu mideeyo eewaddamada islaamka sidoo kale in loogu gurmado xilligaas dhibaato ka taagneed qudus iyo muqadisaadka islaamka in lagu badbaadiyo waa ururka ugu weyn u n ka ama qaramada midoobay markii laga soo tago waxaa xubno ka ah ilaa konton iyo toddoba dowladood oo waddamada islaamka ah